waxaan rabaa halkan inaan baaq oga diro dadweynaha reer jara reer masalani guud ahaan dadkii deegaankaas in cudurka coronagii oo sii jiray uu hadda deegaankaas uu aada ugu soo batay in muddo a hadda waxaa jirtaa dadka qeybtaasi la geeyo oo gaarisa isbitaalka gaarisa oo isolation center loo yaqaano inay u badan yihiin dad xagga ka soo jeedo taasaa tusinaysaa in cudurka dhinacaas uu aada ugu soo batay dakhtariinta ee xagga joogaanna inay noo sheegayaan arrimahaas inay aada usoo bateen waxaan dadka u sheegaynaa insha allah in ay ku baraarugaan sidii ay maaska u xiran lahaayeen oo aada dadaal badan ay u sameyn lahaayeen waxaad ogtihiin cudurkaas inuu dad badan uu laaye dad badan oo odayaal oo muhiima ood wada garanaysiin aan wada garanayno sidoo kale waxaan dowladda countiga weydiisanay in bedelkii dadka xagga laga soo qaadi lahaay oo dhibaato badan ku sugan oo khatar badan ku sugan in isolation center masalaani isbitaalkeeda noogala furo isbitaalka nafaas wuu qabaa in loo geeyo oxygen loo geeyo dakhtariinta qalabka ay isticmaali lahaayeen sidoo kale loo geeyo ee dadka xaggaba lagu daaweeyo waxaa kale oon rabnaa inaan dadka u sheegno dadka da-dooda konton iyo shan konton iyo sideed sidii mar badanba la sheegay in ay cirbada la qaadanayo cudurkan loo qaadanayo isbitaalka masalaani ay ka heli karaan dadkaasna cirbadaas inay qaataan muhiim waaye qaybta caafimaadka iyo dowladda waxay noo sheegtay cirbadaas inay wax tari waxaa markaa la rabaa dadkaas da-da waaweyn badanaa in isbitaalka mar badan ay tagaan oo ay is ogaadaan bedelkii qof mar uun meel fog wax ku gaare ama dabeal u baahda iyo heerkaas ay gaarto isbitaalka imaan lahay wakti fiican ba inuu isbitaalka uu tago dadweynaha reer jara insha allah waxaan rabnaa cudurka waa dhibaato badanya waa musiibo culus waaye wakti iska dhib badan oo mar horeba jiilaal iyo dhibaataya badana lagu jiraan cudurka ilaah naga qaado marka taxadarkana aan badino insha allah